muqdisho booliiska soomaaliya ayaa war ka soo saaray qaraxii ka dhacay degmada xamarjajab ee gobolka banaadir al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyaddii weerarka qaraxa ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa si kulul uga hadashay weerarkii qaraxa ee xalay lagu weeraray maqaayad ku taalla magaalada muqdisho madaxweynaha muddoxidheedkiisu dhammaaday ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo baaqashada banaanbixi lixda bishan la filayay inuu ka dhaco magaalada muqdisho midowga murashaxiinta ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhan ah bila soomaaliya iyo fariin loo diray shacabka gobolka banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar isdabajoog oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ciidamada b s f ka ayaa ku guulaystay inay soo abjaraan xubnihii soo weeraray xisb xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo weerar qaraxyo oo xalay ka dhacay dalka afghanistan waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warkaya ugu daroon iminkana iyagii oo fidsanna ciidamada puntland ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan xubnihii soo weeraray xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo dhowaana magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari uu ka dhacay iyo weerar ay soo qaadeen rag la sheegay inay yihiin argagixiso sida ay sheegeen maamulka ayaa ciidamada ka tirsan kuwa daafaca puntland iyo xubno dagaalyahana al-shabaab waxa uu dagaal xoogan ah ku dhexmaray dhulbeereleyda gobolka bari kadib ciidanka puntland ay weerar kusoo qaadeen al-shabaabka saraakiil ka tirsan ciidamada puntland ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka iyo ragga dagaalka la galeen ay hayeen kuwo soo weeraray xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari islamarkaasna ay ka dileen in ka badan labaatan xubnood afar kalena ay gacanta kusoo dhigeen warar ka soo baxay ciidamada daafaca puntland ee loo yaqaana b s f ka ayaa waxaa lagu sheegay ah in ciidamada ay dib ahwaa kadib gacanta ay ku dhigeen qaar ka mid ah maxaabiistii al-shabaab kala baxeen xabsiga magaalada boosaaso kuwanana ay ku raajoogaan ciidamada amniga puntland waxay soo afjareen intii badnayd xubnihii soo weeraray xabsiga magaalada boosaaso ciidanka waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis ay rabeen al-shabaab iyo daacish inay la baxsadaan sidoo kalena dagaalyahanada al-shabaab weliba rag ay ku sheegeen argagixiso oo laga dilay sida ay sheegeen ciidamada b s kafka puntland labaatan dagaalyahan waxaana laga reebay afar maxaabiista le ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay ciidamada puntland ee loo yaqaana b s f ka si kastaba al-shabaab ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in xabsiga boosaaso ay kasii daayeen in ka badan afar boqol oo maxaabiis kuwaas oo qaarkood ay ku jireen xubno ka tirsan al-shabaab hase yeeshee puntland ay sheegtay in qaar ka mid a maxaabiistaasi ay dib usoo qabteen faahfaahiino dheeraada ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xalay meel sidaasan uga fogeyn uga dhacay dekeda magaalada muqdisho dhinaca kalena booliska soomaaliya iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay ama uga hadlayba qaraxii ka dhacay isgoyska meelaan sidaas kaga fogeyn saldhigga degmada xamar jajab ee gobolka banaadir faysal cabdi faarax ayaa faahfaahin amuurtan ku saabsan haya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxa khasaare kala duwan geystay oo xalay ka dhacay maqaayadda luul yemani oo ku taala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir qaraxani oo ahaa mid mooto loo adeegsaday ayaa waxaa lagu dhuftay sida wararku ay sheegayaan albaabka hore ee maqaayadda luul yemani oo ku taala meel aan ka fogeyn dekeda weyn ee magaalada muqdisho waxaana qaraxana lagu soo waramayaa in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sidiiq aadan cali ah oo warbaahinta la hadlay ayaa si faahfaahsan kaga hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in qaraxan uu ahaa mid khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac geystay waxaana uu tilmaamay in qaraxan uu guryo badan oo maqaayada u dhowaa ay ku dumeen islamarkaana ay khasaaruhu intaasi ka badan yihiin waxaana uu sheegay in ugu yaraan ilaa iyo toban qofood ay qaraxa ku geeriyoodeen halka soddon qofna ay ku dhaawacmeen
bismillahi raxmaan raxiim shantii maaj laba kun koob iyo labaatan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa caawa fiidkii argixisadu ay qarax la beegsadeen maqaayadda luul yemani oo ku taalla wadada hormarta magaaladwadada hormarta dekadda caalamiga ah ee magaalada muqdisho ee aadda isgoyska via roma ujeeddada ayaa ahayd in argixisadu ay qarax u isticmaalaan oy ku weeraraan dad shacab ahaa oo ku qaxweyn jiray ama u tegi jiray u cashayn iyo baashaal tegi jiray maqaayaddaas luul yemani oo ah markii labaad in ay la beegtaan ismiidaamin qarax ah ee khasaaraha meesha ka dhacay waa ilaa toban qof oo dhimasho ah iyo sodomeeyo dhaawaca sida aan tirada ku hayno oo ciidamada ammaanka isla markiiba goobta gaaray ay ay ay ay ummadda gaarsiinayaan ee khasaarahaas ayaa keenay qaraxaas meesha ka dhacay oo ahaa ee mootada nooca qaada xamuulka lagu qaado oo laga soo buuxsho walxaha qarxa ayaa lagu weeraray sida aan xogta hordhaca ah ku hayno ee weerarkaas ayaa ku soo aaday xilli fiid ah oo shacab ka tirsan ummadda soomaaliyed oo waxba galabsan ay maqaayadda ku qaxweynayeen weerarkan ayaa micnihiisu yahay in argixisadu aysan marnaba raalli ka noqon karin in eh, qayb ka mid a ummadda soomaaliyeed oo si iskooda isaga qaxweynayey ama meel fadhiyey ay weerarka u isticmaalaan ma ahan markii koowaad argixisadu dad shacab ahoo meel fadhiyey ay weerarka noocaasa ku qaado Eh, arrimahan waxay imaanayaan xilli aad la socotaan magaalada marxaladda ay ku jirto iyo in eh, isjiijiid dhanka eh, dhigista banaanbaxyada ay jireen oo sababta dowladdu ay u diideysay ay ahayd in falalka noocan oo kaleeto ah ee la helo cid mas-uuliyaddeeda qaadata si dadka looga ilaaliyo in argagixisadu ay meel cidla ah dadkeenna maalin kasta ku laayaan Eh, qaraxaas caawa dhacay ayaa khasaarihiisu intaa yahay waxaa kaleetoo jira burbur hantiyeed oo goobta ka agdhowaa oo qaraxu uu sababay Eh, waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii goobtaa ku dhimatay sidoo kaleeto ilaahay ha u booga dhayo dadka shacabka ahaa ee waxba galabsan ee argagixisadu ay goobtaas maantay eh, ku dhaawacday Eh, intaas ayaa khasaaruhu caawa la egyahay dee wixii kaleeto faahfaahin iyo baarista eh, arrintan oo socota hay-adaha ammaanku waxaan dib ummadda soomaaliyeed iyo bahda saxaafaddaba ka siin doonaa eh, faahfaahinta wixii meesha ka dhacay iyo sidii ay ahaayeen iyo natiijada baaristeena laakiin inta hordhaca on hadda idiin sheegi karo waa intaas Eh, eh, mana jirto wax intaa ka badan oo oo aan ka ahayn soorsi ahaan ama isha aad ka qaadan kartaan aan ahayn eh, hay-adaha ammaanka oo goobtiiba markaa gurmadka u sameeyey waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sidiiq aadan cali ayaa amray in warbaahinta dowladda markaasi ama isha dowladda ay tahay isha saxda ah ee laga qaadanayo waxaase warar ay sheegayaan in khasaaruhu ay dowladdu sheegtay ay intaasi ka badan karaan khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay maqaayadda luul yemen iyo ku taala degmada xamar jajab waxaana wararku qaar ay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo labaatan qofooda dagaalmayaasha al-shabaab oo war kasoo saaray qarax xalay ka dhacay maqaayadda luul yemeni ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi ay mas-uuliyadeeda leedahay dagaalmayaasha al-shabaab islamarkaana waxa ay sheegeen in markaasi qaraxaasi iyagu ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab wararka ay ku baahiyaan bartooda internetka waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi qaraxa ah ay la beegsadeen xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay halkaasi kula beegsadeen khasaarana ay ku gaarsiiyeen waa markii labaad oo qarax lala beegsanayo khasaare kala duwan geysta maqaayadda luul yemeni oo ku taala degmada xamar jajab ee gobolkani banaadir waxaana tani ay imaaneysaa xilli qarax ka horeeyay kan oo ismiidaamin ahaa maqaayadda lala beegsaday islamarkaana qof waxyaabaha qaraxaas kasoo buuxiyey oo uu horey isugu qarxiyey maqaayadda luul yemeni oo ku taala meel aan ka fogeyn dekeda weyn ee magaalada caasimada ee muqdisho waxaana sidoo kale jirta in warar kala duwani ay markaasi ka imaanayaan qaraxaas islamarkaana la sheegay in khasaare kala duwani ay ka dhasheen waxaana dowladdu ay markaasi tilmaantay in qaraxan uu ahaa mid markaasi khasaarihiisa ay markaasi ay yihiin ilaa iyo geerida toban qofood halka tare intaas ka badanna dowladdu ay sheegtay inay ku dhaawacmeen aada buu mahadsan yahay waryaheena faysal cabdi faarax oo warka qaraxa inoo hayay faahfaahin dheerna inaga siiyey dowladda dalka turkiga ayaa ka hadashay weerarkii qaraxa ee xalay lagu weeraray maqaayad ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo xalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka uu ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxaha lagu soo weeraray maqaayadda luul yemeni oo ku taala wadada hormarta dekeda muqdisho ayaa qaraxaasi waxaa ka hadlay dowladda turkiga war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa waxaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin qaraxaasi ay ku dhinteen labaatan ruux oo isugu jira shacab iyo askar dhaawacna kasoo gaaray soddon kale oo shacaba islamarkaana ay ka tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay qaraxaasi waxaan si adag u cambaareynaynaa weerarkii foosha xun ee argixisada waxaan tacsi u diraynaa shacabka walaalaha iyo weliba dowladda soomaaliya waxaan u rajeynaynaa naxariis eeba korkiisa shacab waa kuwa kuwa nafta waaye inuu alla ka siiyo waxaan u rajeynaynaa caafimaad degdega kuwa ku dhaawacmay qaraxaasi waxaan mar kale carabka ku adkeynaynaa inaan sii wadi doono garab istaaga dadkii waxla walaalaha nahay ee soomaaliya dagaalka kula jira dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda dalka turkiga si kastaba booliska soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen toban ruux halka soddon kalena ay dhaawac xun uu kasoo gaaray kadib weerar lagu qaaday maqaayad luul yemen oo ku taala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir waxaana uu marka labaad ee qarax lagu weeraro maqaayada luul yemeni waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi dhabarka u siitay dhabarkan u ritay dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan weerar kula jira ciidamada dowladda iyo weliba waa saraakiisha ciidamada dowladda iyagoona sheegay inay la beegsadeen saraakiil ka tirsan xubno ka tirsan dowladda soomaaliya inta badan weerarada iyo weliba qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ee gobolada dalka ayaa waxaa si aada u sheegta dagaalyahanada al-shabaab warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar isdaba joog ah oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug wararkan ka helin magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay sheegayaan in weeraradan xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa la filaya kooxa burcada oo dadka ku dhaawa ama ku dhaca moobeelada dad goobjoogyaal ah ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo aan xiriirnay saakay waxay noo sheegeen in ragga burcadka ay ku hubeysnaa tooreyda ay saddex ruux siyaabo kala duwan dhaawaxun ugu soo gaarsiiyeen dadka moobeeladan ay ka dhaceen xaafada lagu magacaabo horseed waa beri waxar cadde oo ka wada tirsan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug saraakiisha oon la xiriirinay ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyeen burcadkan kusoo badatay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxay noo sheegeen inay jiraan laakiin ay haatanba ku raajodaan saakayna xaafadaha horseed waa beri waxar cadde ay ka wadaan howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug saraakiil u hadlay ilaamaha amniga ayaa dhankiisa sheegay in saddex qof oo tori lagu weeraray mid ka mid a caloosha wax laga gaarsiiyey kaasoo dhaawac xunna kasoo gaarsan markaasna dhaawaciisi uu yahay mid culus kaasi oo la geeyay isbitaalka magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug warar saakaan helayno ayaa waxay sheegayaan kami mid kamid a saddexdii qof ee xalay toreyd lagu weeraray dhaawaciisu uu culus yahay iyadoo la filayo in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saaka loosoo qaado ciidamo ka tirsan hay-adda amniga ayaa durbadii howlgeliyay xaafadaha weeraradu ka dhacen ee hore loo aqoonin kooxaha abaabulan ee ujeedkoodii ah inay dhacaan dadka wahooyada iyo weliba dadka kuyaadku ah xaafadaha ku kala yaala magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug tanii markii meesha laga saaray hogaanka ahlusunna ee waljamaac ayaa waxaa aada u xumaaday amniga magaalada boosaas waamaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana dhowr jeer magaaladaasi ay hoobiyaal kusoo weerareen dagaalyahanada al-shabaab waxaana u dheer tuugaday weliba burcadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug laamaha amniga si rasmi a welisan kamaysan hadlin laakiin warar hordhaco aan la ka helna ayaa sheegay in saakay hogolaa kanana burcadka ay ka socdaan magaalooyin xaafadaha horseed waa beri waxaar cadde ka wada tirsan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo baaqashadii banaanbaxa lixda bishan la filayay inuu ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lixda bishan oo maanta ku beegan ayaa waxaa go-aanku ahaa shir lagu haleeshiiyey shan iyo labaatankii bishii februaar ee sanadka laba kun labaatan iyo kow midowda murashaxiinta dalka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble heshiis rasmi ay kala qaateen in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan daljirka dahsoon uu ka dhaco banaanbax ay dhigayaan midooda murashaxiinta mucaaradka kuwaasi kaga soo horjeedaan dowladda dhexe oo haatan hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisuu dhammaaday shalay ayaa war-saxaafeed kasoo baxay midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa waxaay ku sheegeen in kadib amaro qaar oo lagu heshiiyey ay fulin waayeen dowladda federaalk soomaaliya ayna ku horkaceen in goobihii lagu madalsanaa ciidan hor leh geeyaan maadaama aan heshiiska ku jirin in ciidan la geeyo goobta ay ku sugan yihiin banaanbaxyaasha ayaa waxay sheegeen inay gebi ahaanba baajiyeen banaanbaxaasi waxayna ku sheegeen in dab dib ay kaga soo sheegi doonaan shacabkii soomaaliyeed isku abaabulayay inay ka qayb qaataan banaanbaxaasi ka dhan ah madaxweynaha muddo xileedkiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa la sheegay in banaanbaxaasi ujeedka loo baajiyey uu ahaa maxaa cabdulaahi farmaajo maadaama la sheegay in heshiiskii ay gaareen shan iyo labaatanka bishan midooda murashaxiinta dal mucaaradka iyo weliba dowladda dhexe oo soomaaliya u horkacaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobin inaysan ciidan halkaasi la geyno ka sugan oo ama ka socda dowladda federaalk soomaaliya midooda murashaxiinta dalka ayaa dalbaday in ciidamadooda ay ilaalinayaan amnigana ay sugayaan maadaama banaanbaxay ayaga dhigayeen waxaana dowladda federaalk soomaaliya ee taasi ka duulaysa ay dhowaan shaacisay inay ciibanaan bax magaalada muqdisho aan lagu qaban karin kaasoo aysan horkicin ama amnigeeda sugan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba kuwa ku sugan gobolka banaadir ee caasimada magaalada muqdisho banaanbaxaas ayaa baaqashadiisa waxaa eedeyn kulul loo soo jeediyey maxaa cabdulaahi farmaajo madaxweynaha mudduxileedkiisa dhammaaday isagoo la sheegay inuu ka dambeeyo una adeegsada qaabaha siyaasadeysan maadaama ciidan oo dhigay isgoys walba oo soo gala iyo mid ka baxa goobtii la filaya in banaanbaxo ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ilaa haatanna lama xaqiijin sababaha rasmiga ee banaanbaxaasi waxaana la sheegaya in banaanbaxa siyaabahooda u joojiyeen midooda murashaxiinta dalka iyagoona ka cabanaya in la buriyey arrimo iyo weli waxyaaba ay isku ogaayeen ayaga iyo dowladda dhexe waxaana arrinta kale ay ku sheegeen faafitaanka cudurka haliska ee covid nneteen oo saameyn ba-an ku yeeshay gobolada dalka siiba caasimada muqdisho dhinaca kale waxaa saakaya aada u xiran wadooyinka magaalada muqdisho kuwa soo galay kuwa ka baxa isgoyada muqdisho ayaa saaka waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowlada federaalk soomaaliya kuwaasoo la sheegay in isgoys walba ay joogaan ciidamo fara badan oo kuwa boolisa saraakiisha ciidanka oo saakii aan la xiriirin kuna sugan isgoysyada waaweyn sida owladaag waxay inoo sheegeen in howlgalkan iyo weliba ciidamadan kusugan magaalada isgoysyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu xaqiijinaya amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya midooda murashaxiinta ayaa sheegay in ciidamada isgoysyada la dhigay muqdisho loogu gol leeyahay in gebi ahaanba lagu baajiyo banaanbaxan iyo weliba lagu hor istaago iyagoona amniga aan lagu sugeynin ciidamada dowlada federaalk soomaaliya waxaana eedeyn kulu soo jeediyeen dhowaan ciidamada dowlada ee ku sugan isgoysyada magaalada muqdisho dhinaca kale cabdiraxmaan cabshakuur warsame hogaaniyaha xisbiga wadajir ahna mucaarad ahna mucaarad u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo haatan ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay in dagaal ay la geli doonaan villa soomaaliya uu fadhiyo maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in loo midoobo dagaalka ka dhana maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama uu yahay qarandumis waa sida uu shaaciyey cabdiraxmaan cabshakuur warsame si kastaba waxaa dib u dhacay banaanbaxa lixda bishan ay la filayay in maanta uu ka qabsoomo magaalada muqdisho welina war rasmiga ka soo bixin midooda murashaxiinta dalka ay kaga hadlayaan banaanbaxan iyo dibudhitaankiisa iyagoona ay siyaabo kala duwan ay kaga hadleen banaanbaxa ka dhacayay maanta kuna baaqday in ay ka qabtaan ama ku qabtaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib war-saxaafadeed kasoo baxay midooda musharaxiinta shalay waxay dowladda soomaaliya sheegtay in banaanbaxaysan ogeyn aan lagu dhigi karin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal waan igintaa warkii subax waad kala socoteen raadi yaasinba warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana maxamed qalfi afar sameynayay cidda warka iyagu seega dib waxay uga daalacan karaan simba news ee nabadgelya
اهلا وسهلا وسهلا ورني وقور ما تمد بدم بكو اوغاي انا شلي امد شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حلي رادية دار حي وحنا مغلاه سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا ذا محابا اليوم اذا عدبوا هاي سين باليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعد كذا ولا كسا وينك sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radiyo simba ambaqaadka hawsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharraxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radiyo simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idhaha u baahdow hamoogaan hamoogaan radiyo simba idaacadda simba waxay ku taallaa daarta alkhaliij